waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid a wafdigii dowladda federaalka ee soomaaliya ay u dirtay nabadaynta beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanka ka xandhaale ee gobolka galgaduud ayaa maanta lagu wadaa inay bilaabaan howlihii nabadaynta sanadkan sii dhammaanaya dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay ku guulaysatay inay iskaashi la yeelato waddamada gobolka waxaana muqdisho socdaal ku yimid madax dalalka etoobiya iyo eritreya ka socda warbixin ayaan idiin haynaa maleeshiyada argixisada ah ee al-shabaab ayaa kordhiyey dhibaatooyinka ay ku hayeen shacbiga ku nool deegaanka miada dhexe madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxa uu maalintii labaad ku sugan yahay gobolka bakool magaalada caasimada ho ee xudur halkaasoo kulamo kula qaadanayo waxgaradka iyo qaybaha bulshada ee magaaladaasi akhbaaraadka dibadda warkaad kula socon doontaana waxaa ka mid a dibadbaxayaal isugu soo baxay mid ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan ee magaalada capton ee dalka koonfurta afrika kadib markii ilaalada shirkad gaar loo leeyahay oo ammaanka ka shaqaysaahi lagu eedeeyey inay dadka madowga ah ay amreen inay goobta isaga tagaan
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
hagaag mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan waa subax axada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha labiyo tobnaad ee disembar sanadka sii dhammaanaya ee labada kun iyo sideed iyo tobanka warkii oo fidsan wafdigii dowladda federaalk ee soomaaliya ay u dirtay nabadaynta beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanka ka xandhaale ee gobolka galgaduud ayaa maanta lagu wadaa inay bilaabaan howlihii nabadaynta ee halkaa u gaareen haddaba wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warrama caabud waaqa cabdikariin axmed bulxan ayaa qaadka telefoonka haatan toos ugu jira cabdikariin waa ku maqlaa bal warbixin kooban naga sii howlaha halkaa ka socda iyo xaaladda guud ee ka xandhaale
aad baa umahadsan tahay wafdi hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa ay soo gaareen maqribnimadii xalay gobolkan galgaduud iyagoo kasoo kala degay magaalooyinka cabudwaaq iyo cadaado wafdigan qeybta cadaado ka degtay waxaa hogaaminaya senator cabdiwaaxid cilmi goonjeex halka qeybta cabudwaaq ka degtay waxaa hogaaminaya senator cabdiwaaxid cilmi goonjeex halka qeybta cadaado gaartayna uu horkacayo wasiirka hadda ayaa waxa ay soo aadayaan deegaanka gaxandhaale si loo dhamaystiro heshiisiintii waxaa halkaasi ku kulmi doonaa ku kulamo ay la qaadan doonaa inta ay joogaan qeybaha kala duwan ee bulshada ay qusayso halka raadinta ciisadihii soo laalaatay ee ka jiray deegaankan gaxandhaale waxa ay ku geedi doonaan wufuudan wafdigii horey halkan ugu sugnaa ilaa shalayto iyo ciidamadii ka shaqeynaya nabadda oo uu horkacayay gudoomiyaha guddiga xasilinta ahna la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee dhinaca arrimaha diinta arrimahan o dhan ayaa waxa ay imaanayaan xilli dowladda dhexe ay usoo jeesatay in ay wax ka qabato xiisadaha ka jira gobolada dhexe gaar ahaan hiiraan iyo galgaduud iyada oo wufuudan hordhacaana ay yihiin kuwa lafdabarka oo ah dhamaystirka heshiisiintan
cabdikariin dadka dhegaysanaya raadiyaha haddii aad faahfaahin kooban ka siiso dhinaca kale dagaalka ka xandhaale muxuu salka ku hayaa muxuu ka bilowday
dagaalka ka xandhaale waxa uu salka ku hayaa muran ku salaysan dhinaca daaqa iyo deegaanka dadka dagaalamayana waa dad walaalaha oo uu ka dhexeeyo dhul dhiig iyo dhalasho guud ahaan waa wiil iyo abtigi dad wada deganaa oo weligood deegaankani deganaa weeye laakiin waxaa isku diray oo isku hayaan waa un shaydaan baa la odhan karaa laakiin ma ahan dhul lagu kala furanayo maaragtay deegaan laakiin waxyaabaha goobtan lagu dagaalamayana waa goob runtii ay ka jirto xaalaf daran kadib robyrobi waktigan ku dhuftay xiisadihii dagaal ee ka curtayna waxa ay ku saameeyeen deegaanka nabaad guur taasi laisoo adeegsanaya ay ka samaysay gusho markii aan tagna waxaan ku aragnay dhul aada u rafaadsan iyo meelo badan oo gubtay sidaa darteed waxaa ka firxaday meesha ugaartii ku noolayd dadkii reer guuraagaha ayaa ka cararay saameyn badan ayaa deegaanka waxaa ka muuqanaya dagaaladu ay ku reebeen marka hadda waxyaabaha rajada laga qabo waxa waaye in deegaanka lagu soo laabto haddii ay hirgeliso nabadda la raadinayo
waayahay aad baad u mahadsan tahay cabdikariin axmed bulxan dadka walaalaha dagaalamayana wanaagga allah ha tuso ayaanu leenahay warka subax ee raadiyo muqdisho ayaad dhegeystayaal dhegeysanaysaan qaybihiisii hore sanadkaasi dhammaanaya dowladda soomaaliya waxa ay ku guulaysatay inay iskaashi la yeelato wadamada gobolka waxaana muqdisho socdaalle ku yimid madaxda dalalka etoobiya iyo eritreya haddaba warbixintan waxaa noo diyaariyo ku eegaya muxidiin macalin cabdulle
lix iyo tobankii juun ee sanadkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho kusoo dhoweeyey wafdi hogaaminaya ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya mudane abiy axmed ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa booqasho rasmi ah oo qaadanaysay hal maalin ku joogay soomaaliya u fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya madaxda soomaaliya iyo etoobiya ayaa waxa ay yeesheen kulan ay uga wada xaajoodeen sidii sare loogu qaadi lahaa iskaashiga iyo xiriirka ka dhexeeya labada dal waxay ahayd booqasho gaaban balse xambaarsan guul wax ku ool ah waxaana madaxda labada wadan ay fureen baal cusub marka loo eego miisaanka qodobada heshiiska ay wada gaareen ee ku aadan amniga dhaqaalaha iyo siyaasadaba oo taabanaysa masiirka labada shacab ethoobiya waa dal dadkiisu ka badan yihiin sagaashan iyo afar milyan oo aan lahayn dekado ay wax uga soo degaan taasina waxay timid markii eritrea ay kala go-een sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii etoobiya boqolkiiba sagaashan iyo shan waxay isticmaashaa dekada jabuuti balse laguma sii tiirsanaan karo hal il oo keliya taasi ayaana qodobka ugu weyn ee heshiiska soomaaliya maalgeliyo afar dekadood oo soomaaliya ku yaal soomaaliya oo ah dal gees ilaahka gees badda ku teedsan islamarkaana sameynaya soo kabasho amni iyo mid dhaqaale waxaa ka furan fursado maalgashi oo isha lagu wada hayo balse hadda etoobiya ayaa ku dhiiranaysa inay ka faa'iidaysato saddex iyo tobankii diseembar ee isla sanadkan waxaa magaalada muqdisho soo gaaray wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha dalka eritrea siyaasa fureg waxaana garoonka diyaaradaha aadan caddo kusoo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda dalka eritrea mudane siyaas afeeg oo kulamo wada tashi ah ku yeesha villa soomaaliya ayaa ku heshiiyey in la xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal labada madaxweyne ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la ballaariyo iskaashiga ku aadan arrimaha ganacsiga maalgashiga iyo xiriirka tooska ah ee labada shacab ee soomaaliya eritrea madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa uga mahad celiyey dhigiisa dalka eritrea mudane siyaas afeeg booqashadan taariikhiga ah ee uu ku yimid soomaaliya iyo sida wanaagsan ee u ajibay martiqaadkii rasmiga ahaa ee u fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in booqashadan ay ka turjumayso dadaalada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee ku aadan xaqiijinta iskaashiga heer gobol oo lagaatooyinka nabad la-aanta argagixisada iyo gobolka geeska afrika dhankiisa madaxweyne siyaas ayaa uga mahad celiyey dowladda iyo shacabka soomaaliyeed soo dhoweynta diiran ay u fidiyeen isagii wafdigiisa waxaana uu adkeeyey muhiimadda uu leeyahay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada shacab ee walaalaha ah madaxweyne siyaas ayaa bogaadiyey soona dhoweeyey dadaalka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee lagu dhisayo laguna tayanayo heeda amni oo ay soomaalidu leedahay kuwaasi oo awood u leh inay damaanad qaadaan nabad iyo amniga dadka soomaaliyeed ay istaahilaan labada madaxweyne ayaa ku heshiiyey inay sii wadaan abuuridda iskaashi xooggan oo dan u ah labada wadan iyo guud ahaan gobolka
muxidiin macali cabdulle aad baad u mahadsan tahay warka warbixinta aad nooga diyaariyey markaasi madaxdii dalalka etoobiya eritrea ee muqdisho yimid iyo xiriirka wanaagsan ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay la yeelatay wadamada geeska afrika maleeshiyada argixisada ah ee al-shabaab ayaa kordhiyey dhibaatooyinka ay ku hayaan shacbiga ku nool deegaanada miyiga ah ee gobolka shabeellada dhexe taliya ku-xigeenka ciidanka waa taliya ku-xigeenka ciidanka deegaanadaasi ku sugan cabdi maxamed faarax ayaa raadiyo muqdisho uga waramay dhibaatada argagixisadu ay ku hayaan shacbiga deegaanka iyo sida ay usii kordhinayaan
annagana waxaa ku aragnay nimankii nabadiidka ahay oo ugus oo nabad oo islaamnimadooda dhiiriyey oo soo weeraray dad shacaba ciidankoodii guday maalkoodii belilabaystay shacabkoodii xerxiray dareynayo waxaana soo gaaraysa galabta koob iyo toban saac inay dadkii shacabka hal ay dareynayaan ay soo dareysanay ummadii horumarkeeda kahor- ka horjiijiidayaan intaasaana soo gaartay ummadda soomaaliyeed waxaa u diri lahay meel kastay joogto aninka markaan nahay mahamusley baabuurta gaadiidka meesha allaa laala meesha shabaab xakuma gaadiidka gala oo ganacsata leedahay oo bamaarta shidala geeya jidka halbulyaha oo baceldheer iyo muqdisho isku xiran mara inay ogaato ganacsada soomaaliya inaana shacab wax u geysan ay milay muqdisho iyo jamhuurshir ku hayaraato carada laga saaro umma dawladda soomaaliya gacneer xooganaya u kala furto ay nimankaas soo qabato oo ummadda laga dul qaado inta hore dhaqan arrinkaas waxaa noo soo gaaray aninka meelkaas aalkaas gudayo dad shacab ah noo- ugu noolaay oo maaragtay akhyaar iyo culimaydiin leh oo masaakiin leh aninkana niman meesha ka allahnay biyaa ka cabnay nimankaas sayidiyuga adan owgeeda aankaas loo gubay nimanka ay haystaan markaas kii macawiskuriga ahay oo la dirirayay oo saldhigada ka weerarayay oo meel la meeshay joogaan ku gelayay oo cadaaweynigii arkay oo ummadda soomaaliyeed ka arkay la dirirayay meeshay maanay maartay ahay ay maagayeen nimankaas hayaray u qabaanay aankaas soo galeen
waa taliya ku-xigeenka ciidanka maleeshiyaadka macawisleyda ah ee ku sugan deegaanada shabeelada gobolka shabeelada dhexe ee halka dagaalka kula jira argixisada al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka bokool magaalada caasimada wa ee xudur isagoo ku waxgaradka iyo qeybaha bulshada ee magaaladaasi inka xiran ee soo gala degmooyinka gobolka bokool ee argixisadu ay dhibaatada ku hayso haddaba maxamed xasan cabdiraxmaan wariyahayaga bakool ayaa warbixinta noo soo diray
madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maalintii labaad waxa uu ku sugan yahay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool oo maalintii shalay uu soo gaaray madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa gudaha magaalada xudur waxa uu kulamo gaargaara uu la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada sida ee, odayaasha dhaqanka dhalinyarada aqoon-yahanada culmaa udiinka ganacsatada gobolka bakool degmooyinka tieglow xudur iyo saraakiisha ciidamada lagu wado in maanta ee horle uu la yimo ee, qeybaha ka dhiman ee bulshada waxaana lagu wadaa ee, saaka inuu madaxweynaha uu booqdo xarumo ay ka mid yihiin ee, xarumaha een, caafimaadka een, goobaha ay degan yihiin een, dadka barakacayaasha ah ee, iyo xarumaha guud ahaanba loogu adeego isagoona booqan doono een, xarunta ciidanka ee, ka shaqeeya een, gobolka baliskooda halkaasina uu madaxweynaha lagu wado inuu uu booqdo madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku sugan gudaha magaalada xudur ay oo ayaa safarkiisa waxaa ku weheliya xildhibaano ka tirsan een, golaha shacabka ee dowladda federaalk soomaaliya xildhibaano ka tirsan ama ka socday maamul goboleedka koonfur galbeed iyo wasiiro iyo siyaasiyiin kasoo jeeda een, gobolka bakool ayaa madaxweynaha safarkiisa uu ku weheliyey madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray magaalada xudur waxa uu la hadlay bulshada reer xudur isagoona sheegay in madaxweynaha ujeedada ugu weyn oo uu usoo gaaray ee gobolka bakool uuna ugu bilaabay safarkiisii ee ugu horeysay ay uu ku sheegay madaxweynaha in gobolka bakool dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo ay kow ay ka tahay ee wadooyinka ka xiran ee islamarkaasina uu u baahday in ee meelaha ugu horeysa uu booqanayo waxna laga qabanayo inagu
maxamed xasan cabdiraxmaan ayuu ahaa oo nooga warbixinayey madaxweynaha d- koonfur galbeed oo maalintii labaad ku sugan degmada xudur ee gobolka bakool gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa casho sharaf waxa uu sameeyey iyo weliba kulan sagootin ah kooxda kubadda cagta ee soomaaliyeed ee d- ka timid wadanka sweden ee united Waa- mukhtaar cabdulaahi timcadi ayaa warbixinta nooga diyaariyey kulankii cashada ahaa ee lagu sagootiyey ciyaartoyda
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa u sameeyey ciyaartooyda iyo macalimiinta kooxda kubadda cagta ee som united ee ka dhisan dalka sweden xaflad casho sharaf ah oo lagu sagootinaya kooxdaasi injineer yariisow ayaa xusay inta ay joogeen muqdisho in ciyaartooyda som united ay kaalin wanaagsan ka qaateen isdhexgalka bulshada isagoona kula dardaarmay inay sii joogtayaan booqashooyinka ay ku imaanayaan dalkooda hooyo gudoomiyaha bulshada maamulka gu joogto inuu taageerada uu la garab taagan yahay dhiirigelinta iyo taageerada ciyaaraha inta aad joogteen dalkiina hooye waxaan rajeynaya inaad la kulanteen soo dhoweyn wanaagsan oo muujinaysa muhiimada dalkiina uu idiin leeyahay taasoo idinku dhiirigelin doonta inaad mar kale aad dib ugu soo laabataan siina joogtaysaan isdhexgalka aad wadaan wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya marwakh khadiijo maxamed deeriye ayaa dhankeeda sheegtay inay ku faraxsan tahay booqashada ay ku yimaadeen kooxda sam united dalkooda hooyo iyadoona xustay in sanadaha soo socda ay rajeynayso in kooxaha ka dhisan dalka dibaddiisa sidoo kale ay imaan doonaan muqdisho kuna dheelaan ciyaaro saaxiibtinimo ah oo xoojinaya isdhexgalka dhallinyarada soomaaliyeed ee daafaha caalamka ku nool munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya maamulka gobolka banaadir saraakiil ciidan iyo guddiga xidhiirka kubadda cagta iyo marti sharaf kale
maamulka gobolka hiiraan iyo odayaasha dhaqanka ayaa kulamo la qaatay dhinacyada isku haya deegaano hoos yimaada degmada maxaas ee gobolka hiiraan cabdishakuur cismaan cali subaxan ateen odayaashu
deegaano kamida gobolka hiiraan oo dhawaan dhawaanahan bay ka socdeen dagaal qabaairadyo sababa dhimashadii dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo muddooyinkii lasoo dhaafay maamulka gobolka iyo odayaasha dhaqanka ay wadeen in la dejiyo xaaladda oo badda dhacis la joojiyo dhiiga qubanayana ummadaas muslimiinta walalaha deegaanadaas wada degan inay joojiyaan ayaa gudoomiyaha gobolka iyo odayaasha dhaqankaas kulan uu la qaatay odayaasha iyo waxgaradka degmada maxaas ciidamada qalabka sida ugu horeeya taliyaha qaybta labaatan iyo toddobaad ee xooga dalka soomaaliyeed jenaraal axmed maxamed tridisho oo taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu ku amray inay beelaan dhexdhex galaan oo dagaalka joojiyaan ayaa odayaasha qaarkood waxay aqbaleen inay u baahan yihiin nabad oo ay ku baaqeen odayaasha dhaqanka degmada maxaas iyo deegaanada hoosmaada inay nabad lagu dadaalo waxbada dhexeysa dhalinyarada ay joojiyaan gudoomiyaha gobolka dhinaciisana dadaalada ayuu halkaas ka wadaa yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed oo dhinaciisa wuxuu ka wadaa maxaas iyo deegaanada hoos yimaada maalmaba deegaano ayuu tagaa oo isaga oo kaashanaya waxgaradka deegaanadaas oo ku aadan in xabadda dhaceysa la joojiyo oo dadka walaalaha waxyaabaha isku haystaan wadahadal lagu dhameeyo loona diyaargaroobo in argagixisada dadka dhibaatada ku haysa al-shabaab in laga saaro deegaanadaas oo dadka nabad ay ku noolaadaan maadaama argagixisada aysan u turayn shacabka soomaaliyeed ee deegaanadaas ku nool
halka warka kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadka gudaha ayaad dhegeysateen markaana qodobka warka dibadda dibadbaxyaaladii ay isugu soo baxay mid ka mid a xeebaha waa xeebaha ugu wanaagsan magaalada cape town ee dalka koonfurta afrika kadib markii ilaalada shirkad gaar loo leeyahay oo ammaanka ka shaqaysaahi lagu eedeeyey in dadka madowga ah ay ku amreen inay goobta xeebta isaga tagaan taasoo loo arkay inay tahay arrin cunsuriyeyna ilaalada oo ay soo karaysteen dad halkaa deggan ayaa la sheegay inay dalxiisayaasha gelinkii dambe ee axaddii lasoo dhaafay ay ka kaxaysteen xeebta clifton ee waa xeebta clifton for dibadbaxayaasha ayaa sheegaya in dadka madowga ah ee xeebta tegayey loo beegsaday si aan cadaalad ahayn hase yeeshee shirkadda ayaa iska diiday inay xeebta xirtay waxaana ay sheegtay in ay dembiga ka ilaalisay waa inay halkaasi ka ilaalinaysay in dhibaatooyin ay ka dhacaan xeebaha iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan ayaa dadka u kala socda xilliga midab kala sooca lagu sheegay inay tahay wax aad mar hore looga soo gudbay laakiin hadda ay tahay arrin soo cusboonaatay maayirka magaalada cape town dan plato ayaa sheegay in shirkadda ammaanka ka shaqaysaay aanay awood u lahayn inay dadka ku amarto inay isaga tagaan xeebta clifton ma aynu u oggolaan doonno shirkadda gaarka loo leeyahay waa inay xadidaan galaangalka goobahegay bayaan uu soo saaray guddoomiyaha capton ku-xigeenka booliiska ee waddankaasi koonfurta afrika bangani ayaa waxa uu wacad ku maray inay tallaabo adag ka qaadi doonaan shirkaddaasi ammaanka ka shaqaysaay tallaabadii ay qaadana lagula xisaabtami doono xeebtu waa hantida qaranka waana hantida dadka sidaa daraaddeedna uma baahnayn in halkaasi ay joogaan shirkado ammaanka ka shaqeeya oo gaar loo leeyahay ayuu yidhi wasiirka booliiska maayer balato waa maayirka magaalada cape town ayaa sheegay in ilaaladu ay dadka oo dhan ka dalbadeen inay meesha isaga tagaan oo si gaar ah uma aanay bartilmaameedsan dadka madowga ah ayuu leeyahay maayirku laakiin si kasta waxa uu yidhi ma aysan ahayn si sharciya ama ma ahan mid sharciya in ciidamada shirkad gaar loo leeyahay ay dadka u diidaan xeebta inay galaangal u yeeshaan arrintaa ayaa aada uga caraysiisay dadka madowga ah ee dalka koonfurta afrika waxaana ay ku tilmaameen arrin lagu cunsuriyeynayo dadka midowgooda madowga yahay dhegeystayaal warkii subax ayaad ka dhegeysanayseen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyeed waa naga intaa waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka ciddii uu sheegay waxa ay dib uga heli kartaa raadiyo muqdisho dhodnet kulatin dambe oo xisan insha allah